webbug ogaal ee warnuhnan ku aragaanay xaqiiqada ku warramow adduunka afartiis geysta akhbaar walaayfidhiya idaal news ku xaqiiqsay dantii horumarka bulshada kanka dadaala wa aan ku dayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabtiyo adu ku helaasu idaala news com websayt inaynin badanayna dhexdhexaade idaala news com warar ingiriisi af soomaalilah kinkabandhikow idaala news com warwalyaad ha ku aragta idaala news com ummudahoodan la seeta eta maama emayka eraa booqoy idaala news com
bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeyso waa salaaman tihiin waana ku mahadsan tihiin sida qaayalle aad waraysiga iiga qaadaysiin runtii meeshaan tartanaa ka dhacay shacbi waa marka ugu horeyso shacbiga loo soo bandhigaayo qofkay rabaa inay doortaan waayihii hore odaya annakana soo qori jiray laakiin markaan waa marka ugu horeyso oo qofka reerkiisa ama tolkiisa ama shacbigiisa laleeyahay soo dooro kolleyba shacbiga waxay doorteen dadkii waxtarka ku lahaa bulshada dhexdeeda ama wax soo taray ama dareensan inay wax u qabanayaan runtii aada iyo aadaan ugu farxay sababtana waxa waaye waxay ogaayeen ama ay ogyihiin in waxtarkayga ama sidaan wax ugu taray bulshada bulshada aan ka soo jeedo ama gobollada aan ka soo jeedo sidaa darteed ayay igu doorteen waxaad tahay haweenay siyaasiyad ah guusha aad gaartay waxay guul ay u tahay guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhan kaalin intee la-eg ayay guushaada ka ciyaari kartaa dhiirigelinta haweenka siyaasiyiinta dhallinyarada ah runtii waxaan leeyahay haweenka koonfur galbeed mise haweenka soomaaliyeed waa boqolkiiba siddeetan haweenka ayaa maxaa la dhihi jiray maanta shaqooyinka wadanka laga qabto ugu badan dhiirigelin weynna way u noqotay haweenka koonfur galbeed ama haweenka soomaaliyeed soo bixitaankeenna sababtoy tahay rajadii aan marka hore u lahayn rajo kasii wanaagsan ayay haweenka yeelanayaan annakoo rajaynayno wixii intaan ka dambeeyo inaan siyaasadda ee haweenka si fiican aga qayb qaadan doonaan waa tahay xildhibaanna weli waraysigeennu ku guda jirnaa maxaad rajaynaysaa inaad ku guulaysan doonto intaad xilka xildhibaannimo ah haysid waxyaabo badan oo ka mid ah dibuhisiinta waxaa ka mid ah dibuhisiin nabadeen iyo horumarka waddanka waayo waxaa daliil u ah waddan kasta oo dagaal sokeeye ama dagaallo soo food saaro aakhir haweenkaa ku guulaysto siday u nabadeyn lahaayeen ama siday dibushisiin aga qayb qaadan lahaayeen sidaa darteed waxa ugu horreeya oon qaban doona waxaa ka mid a anoo la kaashanaya haweenka baarlamaanka soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed anoo la kaashanaya nabadeen iyo horumarka waddanka waa tahay mudane xildhibaan fawsiye maxamed sheekh maxay muhiim ay ugu tahay in haween badan ay ka mid ahaadaan baarlamaanka hadda la doortay muhiimadda waxa waaye markii hore boqolkiiba soddonaana loo ballan qaaday waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyay boqolkiiba konton boqolkiiba afartan inaan gaarno sidii ruwanda oo kale ruwanda wuxuu ahaa je waxay ahayd waddanka aada iyo aad dagaalo badan soo food saaray markii ugu dambeysana haweenka ayaa loo badshay baarlamaanka ama dowladda ama wasiirada ama siyaasadaba sidaa darteed ruwanda waa aragteen maanta inay degan tahay waxaan rajaynaynaa sidii ruwanda oo kale ama inaan kasii fiicnaano weli barnaamijka iyo su-aalahayaynu ku guda jirnaa dad badan ayaa aaminsan in haweenka aysan howlaha siyaasadda ka bixi karin sideed uga dhaadhicisay ergada inay codkooda ku siiyaan
ergada waa dadka aan ka dhashay ka mid ahaayeen ayna ka mid yihiin maadaama ay ogsan yihiin ama ay hore u soo arkeen waxtarkayga uma baahneen inaan wax badan ka dhaadhicino waayo bulshaday ka mid yihiin oon ka soo jeedo sidaa darteeda ayakaa ii codeeyey ayakaana i doortay ayakaana ii yeeray anoo maqan dhahayn noo imaaw qofaan adiga ahayna ma hayno marka waxtarkaygayna igu qiimeeyeen waa tahay xildhibaana weli waraysiga ayaynu ku guda jirnaa siday siyaasiyiinta ragga ay u arkaan guusha aad gaartay siyaasiyiinta ragga runtii way soo dhoweeyeen aadayna ugu farxeen aada iyo aadayna u soo dhoweeyeen garabna waa ii ahaayeen marka ma ahan dadka qaarkoodaa qabo in siyaasiyiinta ragga ay ka soo horjeedaan haweenka laakiin aniga ra'ay ka duwanaan qabaa oo ah in siyaasiyiinta qofkii fiican waa soo dhoweeyaan gabdhaheenana hadduu qof ka hor imaada male marka sidaa darteed siyaasiyiinta aaday noo soo dhoweeyeen sidee looga gudbi karaa caqabadaha dhaqanka loo saleeyo ee haweenka looga takooro siyaasadda waxaa looga gudbi karaa haweenka inay isku inay midoobaan wax isu ogolaadaan aysan ka caajisin ay hore u socdaan ayakoo u muujinayo bulshada iyo soomaali weyn waxtarkooda iyo siday waddanka wax ugu qabanayaan iyo dadnimadooda marka inay midoobaan haweenka ee horena u socdaan waayo maxaad ugu baaqaysaa haweenka siyaasiyiinta ah gaar ahaan kuwa xildhibaanada ka noqday golaha baarlamaanka cusub ee soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa inay ka shaqeeyaan nabadda dibuhisiin inay ka shaqeeyaan horumarka waddanka inay ka shaqeeyaan iyo midnimadooda haweenka inay midoobaan ee midnimadooda aad aga shaqeeyaan waay haddaan midoowno wax kasta waa gaaraynaa horumarka waddankana annakaa horumarkana keeni karno nabadeyntaan ka shaqaynaynaa dibuhisiinna waa ugu baaqaynaa soomaali waxaan leeyahay haweenka ha midoobaan hana ku midoobaan danta waddanka iyo dantoodaba